in ka badan konton arday oo isugu jira dan yaryagoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag laana ka helay iskuulka cambridge ee magaalada beledweyn maamulaha iskuulka cambridge cabdifataax xaadi maxamuud ayaa raadiyo beerulo uga waramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho ee lacag laanta ah kontan ardayna waa arday aan ugu talagalnay sida inta uga badan ardayda aan fursadaha aanan u helin in la caawiyo waalidiintood ay gacan ku siiyaan xagga waxbarashada ama dadka iska duruufiysan ayaan ugu talagalnay ilaa ay kontan arday ayaa hadda iskuulka inoo joogto oo ardaydaas ah ardaydaas waxaan usoo dhaweynaa macadka gacmo furan uu kusoo dhaweeya ardayda noocaas oo kale asagoo garadsan in dadkii isku baahi aysan ahayn baahiyadooda ay kala bedelanyihiin ama ay kala duwan yihiin maadaama wadankii duruufo badan uu soo maray caruur badan waalidiintood ay ku waayeen duruufihii adkaa ee wadanka uu soo maray sidaa daraadeed marka arday waxaa jirto duruufahaas ay haystaan oo iskuulkii hadda uu waxbaro markii laga hadla ardayda noocaas oo kale waxay gaarayaan ilaa iyo konton arday uu iskuulka siiyo waxbarasho forontiir ama waxbarasho lacag la-aan ah dabcan sida ardayda kale wax ay u bartaan unbaa loo baraa isku si ayay wax u wada dhigtaan markii laga hadlayo ardaydaas baahiyada gaarka qabo iyo kuwa iskuulka dhigtaba si isku si ayaa wax loo baraa qaab noocoo idinku soo kala gaaraan ardayda aad siiseen fursadaha waxbarasho ee lacag la-aanta ah ardaydaas aan siino waxbarashada lacag la-aanta ah qaarkood waxaa noo imaaday waalidiintooda qaar waxaa imaado dad ayaga gacanta ku haayo oo aanan awoodin lacagtii fiiga inay bixiyaan qaarkood waxay kuu sheegayaan inay duruufo kale oo xagga noloshooda ay la hardamayaan marka qaarna waxaa inoo keenay inta ugu badan cidda gacanta ku hayso kuwana ayagaa noo imaado oo duruufahooda markay nala wadaagaan ayaan ka danqanaaho waxbarashadaas fariiga iyo ayaan siinaa iyo waxyaaba ekstara jira xataa iskuulka sida buugaagta uu bixinayo kale waan ku caawinaa ha way jiraan waxaa u badan inta ugu badan waalidiin badan oo oo duruufo badan wadankii maadaama duruufo ay ka dhaceen eeaabbayaashood oo kale caruurtaas ay ku waayeen oo kale sida hooyooyinka waxa ugu badan noo imaaday ee qeyb ka ahaa maadaama aysan awoodin waxbarashadii inay ka bixiyaan caruurtooda in lagu caawiyo marka oo gacan uu ku siiya macadka qaarkoodaa noo imaanaya oo sheegaya inta ugu badan inay waxbarashadii maadaama lacagihii inay qeyb kamida iska bixiyaan dadka duruufaha noocaas oo qabo iskuulka wuxuu siiyaa waxbarasho lacag la-aan ah ama forontiir ah qaar ka mid a ardayda sida bilaashka wax uga barata iskuulka cambridge ee magaalada beledweyn ayaa raadiyo beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin fursadda waxbarasho ee ay heleen kariye maxamed cabdulle oo dhigto iskuulka cambridge maasha allah waxaan ka bartaa luqadda ingiriiska waxaan si firi ugu dhigtaa ugu bartaa luqadda ingiriiska meeshaan waxaa ugu mahad celinayaa hooyaday iyo aabahay sidoo kalena waxaa ugu mahad celinayaa macalimiinta oo waxaan ka mid ahay ardayda dhigata iskuulka cambridge waxaan ka bartaa maadada caafimaadka waxaana ka mid ahay ardayda si bilaashka looga dhigay maadada caafimaadka waxaan u mahad celinayaa waalidiinteeda iyo macalimiinta oo si bilaasha nooga dhigay ardayda lacagta ee ardayda kalena isku siyaa wax noola baraa